halkan waa deegaanka baardheere oo ah deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan gaar ahaan duleedka magaalada beledweyne deegaanka baardheere waxa uu ka mid ahaa deegaanadii ku dhowaad sanad ka hor murtadiintu ay ka soo bilaabeen dagaalkoodii iyo duulaankoodii ka dhanka ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka hirgalay wilaayada hiiraan gaar ahaan dhankeeda bari muddo bilooyin ah oo dagaallo ay ka socdeen iyo macaarig kala duwan oo lagu xaasuuqay murtadiinta oo ka dhacay bariga hiiraan waxuu deegaanka baardheera ka mid noqday deegaanadii ay isaga carreen cadowga allaah dibna ay ugu soo laabatay raayada tawxiidka xilligan waxaa deegaanka ka babanaysa raayada tawxiidka waxayna bulshada baardheera ku naaloonayaan kudhaqanka shareecada islaamka iyo amni ballaaran oo ay ka heleen kudhaqanka shareecada qaar ka mid ah odayaasha iyo dhallinyarada deegaanka oo aan kula kulmay bartamaha laamiga mara deegaanka baardheera waxayna ii sheegeen in xilligan ay dareemayaan amni aad u ballaaran waxayna qireen in amnigan oo kale ah uu ugu dambeeyey sagaal bilood ka hor waa xilligii ay duulaanka soo qaadeen cadowga allah ugu horeeyey saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta
baardheero amnigiisu waa nabadaan nahay wax khadaaduro ma qabno waa nabadaan qabnaa dadweyne haddaan nahay islaama wax dhiboo hadda aan ku aragnay intaanoo islaama nama jiraan waan gartay ayay marka hadda amniga habeen iyo maalin deegaankan bal maxaa isbeddel dareemay wax isbeddela oon dareemayno nimanka hadda noo yimid oo al-shabaaba aaday noogu fiican yihiin si fiicanaan soo dhoweynay si fiicanay loo soo dhoweeyeen baardheero oon joogno saacaddaan nabadaanu ku nahay deegaanka baardheeroa hadda xaaladda joogno waa nabad meeshaan ilaa sagaal bilood dagaalaa ka socday waa meel colaadeed eed dadka meeshaan fadhiya sagaal bilood ka dhacaysa beer ma tabcan markii beertii la abuuray waxaa yimiday dagaalaa yimid waa laga cararay baardheera marka hadda waxaa saddex biri ka hor xabadaa ka agteeda ka socota dadka marka xaaladiisu saas waayo amniga hadda aad dareemaysaan goor idin ku dambeysay amniga waxaa noogu dambeysay sagaal bilood ka hor amniga bergeyo shalay iyo amnigaan dareemayn idaacadda islaamiga al-andulus waxay xilligan ku sugan tahay deegaanka baardheer oo dhaca duleedka beledweyne halkan andulus waxay ku timid bifadliillaah uma aljihaadu fii sabiiliillaah waxaana deegaankan baardheera oo raayada tawxiidka ka babanaysa caddeen u yahay in cadowga allah uu ku fashilmay duulaankiisa ka dhanka ah shareecada islaamka ee uu ka bilaabay dhanka bari ee wilaayada hiiraan saliibiyadda maraykanka iyo xulfadeeda ay ugu horeeyaan murtadiinta hirshabeelle iyo kuwa garguurta waxaan leennahay muutuu bikaydikum haddii aad ka daasheen duulaankiina ka dhankaha shareecada islaamka innagu kama daalin dagaalka aan ku difaacayna shareecada islaamka naxnu aladiina baayacuu muxammadan cala aljihaadi maa baqiina abada maxamuud sheekh axmed tooshow idaacadda islaamiga al andulus deegaanka baardheere duuleedka beledweyne ee bariga hiiraan